waa mahadsanta walaal xalka magaalada waa waa okay wax dhibaataa ma jiro waxaa jiray shala niman asiir ah oo qalalaasi iyo dhibaato magaalada inay ka abuuraan go-aansaday meelo kalena ka shidaal qaadanaya oo rag hore oo maamulka hore oo jubbaland oo axmed hoosteeda ka shaqeynaya meeshaan oo laga bedelay maadaama systemka gobolka uu isbedelay oo gobolka si toos hadda dowladda federaalka uu maaragtay uhoostaga maamulka hore oo laga bedelay oo aan ixtiraameynay oo magaalada degnaayo securitigiisa iyo ciidamadiisa iyo ilaalidiisa wixiisa aan meesha ku ilaalinaynay abaabul hoose waday shalas waxay marka isku dayeen inay maaragtay soo weeraraan xafiiska degmada waxaan ku dadaalnay marka in ay waxa la dhicin oo si dadka shacabka iyo dhibaato aysan usoo gaarin magaaladan xabadda uga dhicin inaan maaragtay xal ku raadina ilaa shala ayagoo degmadii soo galay waa maaragtay iysan waxba dhicin oo annaga xaggeena aan ilaalinaynay saaka markuu waagi baryayay maaragta xabad bilaabeen taasaa horta dagaalka sababtay wat haddana alxamdulilahi waa waa soo afjarna hadda hawsha ayada aheyd magaalada way degan tahay saddex nin baa ugu weyneed oo ciidamada wadatay nin guddoomiye hore degmada kasoo ahaa iyo ku-xigeenkiisa iyo arrimo bulsho ninka ahaa saddexda ninood laba kamida waa haynaa waa xiran yihiin kulleyna cadaaladda iyo maxkamadahay wajihi doonaan wat ninkii guddoomiyaha hore ahaana waa baxsan hadda oo asagana ciidamada laamaha amniga ku daba jooga waa hagaag inkastoonan xaqiijin karin ka v o a ahaan in ayaga ay xabadda bilaabeen iyo inaad idinka bilowdeen toonna haddana magaalada qalalaase fara badan ayaa ka jira maalmihii ugu dambeysay xiisadan muddo ayay soo jiitamaysay oo dabcan khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland u dhexeeya ayaa loo soo raray gobolka bal waxaad iiga warantaa marka ilaa iyo haatan khasaaraha dhinaciina maxaa idin soo gaaray wallahi khasaaraha wuu kooban yahay waxa weya khasaaraha aada buu kooban yahay khasaaraha uweyn oona soo gaaray waa jirtaa xag iyo xaggaba horta waa waxaa dhimanaya oo ay maaragtay nimankaan laftigooda waa rag deegaanka ah waa ciidamada wataan waa ciidamadeeni oo ay maaragtay isticmaalahayeen marka xaggiyo xaggaba waxa dhacay waxa aan raalli ka nahay maaha laakiin guud ahaan labada dhanba waa wixii dhaca waa khasaare nagu wada tahay khasaare marka aan badneen oo kooban baa jira waxaan utaakiyeynayaa marka oo khasaarahana soo gaaray kamid ah madaxii arrimaha bulshada degmada aagane iyaas nin la yidhaha allah unaxariista marka adiga labada noo dhimashaa iyo dhowrka soo dhaawaca ka dhalatay labada
waa tahay haatan dhinacii aada magaalada saad ii sheegtay aad kala wareegteen xaggee bay ku sugan yihiin ayaguna
raggaan rag magaalada u walba joogay bay ahaayeen rag degmada hore uga soo shaqeeyay ahaayeen waxaa wey waa raggii la bedelay oo maaragtay la bedelay degmadii dhex joogayna ku ilaalinaynay hadda marka hawshaan qaska dhibaatada markay suubiyan waa ka howlgalnay waa soo afsirnay hadda laba kamid ah iyo askartoodii intooda badneedba waa maxaabiis oo gacantan ku haynaa ninkii guddoomiyaha sheeganaya tiimka asaga unbaa hadda baxsidnaya oo laamaha amniga ay ku daba joogaan waa hagaag maadaama sida adigaba aad qirtay dadka dhinacyada ku dagaalamaya gobolka gedo gaar ahaan baar dheer ay yihiin dad dhinac wada ah oo walaalo ah haddana sow khilaafka in lagu xaliyo kama wanaagsaneen intii xabad ay dhici lahayd ee wadahadal oo laysu tanaasulo intii maaragtay khilaafaadkaasi iyo dagaaladaasi ay sii daba dheeraan lahaayeen oo dad ku dhiman lahaayeen waa sax walaal waa mahadsan tahay waxa weeyaan hadda dagaalkan rag aan hadda soo qaaday rag la isticmaalayo oo calasho dushaqaystayaal ah oo meelo kale laga amraayo oo dagaal kaloo lasoo xawilay ayuu ahaa annaga waa ixtiraameyno deegaankay joogeen gobolkana hadda waxaa ka taliya maamulka axmedmadoobe kama taliya gobolka dowladda federaalka guud ahaan ayaa maaragtay gobolka gacanta ku haysa ciidan hadda jubbaland ma jooga meeshaana ma jiro ee ciidamada xooga dalka federaalka ah gacanta ku haya qeybahooda kala duwan marka cid marka isku dayda in qalalaaso iyo dhibaato ka dhex abuurta deegaanka oo dad kaloo meelo kale kasoo hadlaya ay kusoo xawilaan in la iska qabto amniga la sugo ayaa sax ah marka barnaamijka barnaamij nooc kale markuu waa la xalin karaa laakiin barnaamij siyaasadeed oo qofku meel kale uu amar ka qaadanaya markay tahay in laiska afuumay noqonaysaa maamulka jubbaland saddex gobol ayuu ka kooban yahay oo jubbada dhexe jubbada hoose iyo gobolka geda ah dabcan gobolka geda ayaguna waxa ay leeyihiin maamul aan annaga u sameyno u dirnay ayaa lala dagaalo dowladda ay kusoo duushay xilli weliba wakhtigan dhibaatooyin fara badan ay jiraan buundooyinka ay go-an yihiin magaalada dadku aysu isu soconin tabaalo iyo dhibaatooyin fara badan ay jirto maxaad ugu jawaabeysaan aragtida dhinaca kaleet idinka soo horjeeda saas qabtana jubbaland waa sax saddex gobol way tahay gobol waaba waaba cadowga gacanta ugu jiraayo hadda hadda waa maqan yahay gobolkan hadda aan joognana waxaa gacanta ku haysa dawladda federaalka ah ciidanka joogana waa ciidamada dawladda federaalka ah saa kugu sheego hadda jubbaland u jooga warqabadan baa ka joogi jiray waa dad lasoo magacaabay oo warqab watan baa ka joogi jiray iyana dee waxay isku bedeshay saa ogtahay dawladda dhaca iyo iyo maaragtay jubbaland ninka hadda madaxweynaha jubbaland u ah axmed madooda khilaafka ka dhexe waa la socotaa idin doorashadii axmed uu isbaafay ee maaragtay dawladda ka xasimid marka gobolkan hadda si toosa wuxuu u hoosteeya halkan mana jiraan hadda ciidan jubbaland oo hadda ka shaqeeya marka ciddii inay qalalaaso ka dhex abuurto damacda gobolka hal waduu leeyahay hal jid uu leeyahay daahiisana dawladda federaalka uu hoosteeyaa laba amnina kama shaqeyn karaan hal amnin baa ka shaqeyn karaa marka ciddii lasoo xawile in gobolka amnigiisa la sugo oo la iska qabto unbay waajibka noqonaysaa